kaamka gabooye wan oo ku yaala xaafadda kooshin ee magaalada beledweyne iyo waliba xiligan ku jare baahi dhiniga caafimaadka iyadoo kaamkiyo ka jirana bilaan badan oo hadeeri xiliga dhalmada xaanasi oo markaan haysina daryeel caafimaad oo ka filan dadka ku nool kaamkan iyo waliba iyo ka bugtaalena abaaro ku jiraan dalka iyona markaasi hama iinbadeen magaalada beledweyne si un helaan nolol dhaanta magaalada iyo ka bugtaalena qaar kumid ee raabta ka jirta kaamkaas iyo waliba maamulka hirshabeelle iyo maamulka gobolka hiiraan iyo ku dalbadeen intii xiligan aldeera adeegyada caafimaadkaasi iyo un helaan daryeel caafimaad waqtigan iyo baahi wiya un qabaan waxaana haysa dhibaato aada u fara badan ka mid ah xarun caafimaad xataa ma laha isbitaal nooma dhowo qeybta haddaa sida naagaha markay uurka yihiin meel lagu umuriyo amba meel kasta waa naga dheer tahay oo xagga foosha umuriso ahaanta marka waxaan u baahannahay xarun caafimaad ina kaamka nnaalaga furo haween badan oo iska xaamiloodhin ah ilmo yaryar oo iska xanuunsan ina kaamkaasna lagu soo caawiyo aan ka codsanaynaa hirshabeelle wasaaradda caafimaadka
kaamka gabooyawan alxamdulilah shuk rabbilcaalamiin guryaha noogu yiil naloo dhisay waxbaanguryaha naloo dhisay waa nagu kor burbureen isbitaal wax walba waa u baahannahay yukoo uurhaweenka uur lahaa jooga haddaan ka hor anaga sakiinle ku dhalinaayey maqas ma u haynin sakiinle ku dhalinaayey haye ilmihii naaga hadda midaa foola mid waa soo qaaday inay noloo dhiso meel umulasho ah noloo dhiso alxamdulilah shukri waxaan ka tirsanahay kaamkan gabooyawan wax oo haweenka uur kale oo joogo kaamkan ka mid ahay waxaan wasaaradda hirshabelle waxaan ka codsanaynaa inay nala soo gaaraan kaalmihii oo qeybta umulisanimada uureeyaan ahay meelaan ku dhalana ma haysanno joodarayaashii male galoofyadii male umulisadii male wax aan hadda haysanno ilaahay abuurta malahan waa inaa lala soo gaara maxay ahaatay xarun caafimaad oo ku umulno oo noola ku daryeelo oo noola ku daaweeyo iyo maxaata noola ka furo magaalada meesha aan joogno intaasan codsi ka ah oo kaalin bili aadanimo oo haweenka uur kale ilmaha wax walba inaan laga soo gaaro oo gurmud ay noo soo samaysa wasaaradda maxay ahaatay hirshabelle